Waliba degmada Xudri gobolka Bakool ka gowday tababariyo waxa ku qayb galeen 25 xubnood oo ku shal dareeran degmooyinka Weejid Elbirdo Xudr walibana lacag ka bandhigi doone baahida shal duwan ee ku jirta degmooyinka gobolka Bakool qorshe lan socda ayaa waliba yaa in leera istaraatiijiyad aan ka fayla oo ay in la naqshadeeyo sideedan degmo aan koreynta waliba wadajeedka tababar qoon faahfaahin ku biyay injineer Maxamed Saalax Cali oo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya aan qaabilsan naqshadeynta degmooyinka maamulka gobolka Bakool oo sadafurka tababar ku ku qayb gali iyo waliba wakiilada degmooyinka tababar ku qaybta ku haya kala dardaarmay in iyo hogta rasmiga ee degmooyinka qoraal ahaan iyo hanti yaaryaan maadaama yeeta hogla aruuriyahaya waan yeeta to dhaxalgal yeegnagadaasa degmooyinka gobolka Bakool anka dambeyntii wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya mudane Axmed Nuur Sheekh Maxamed ayaa ku hadlay ahamiyadda uu sileeyaa naqshadeynta magaalooyinka iyo waliba dadaalada iyo galiya wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya